mudane gudoomiye markii una ku hadalaana iniga solarka oo aad sheegtay intay degmada ka kordhiideen inta la keeni kaalinteesa ku qaadahay solarka bilicda magaalada daasag
maasha allah taas maxana way qiyaas karan ah marka haboonaysa qofka inaa is arago walla hadda aslu kuseegay macnaa kuwiinka marka maalla maadaad markaas cadka inta habeenkii xataa xayaasha oo sooladaas bilowni ku dheelayaan oo habeenkii xataa dhiira in oo weelki ilmooyi laamigis ku raadiyaan si xayaashii macnaa sanhooyaan ilaa adeeg mugdi ahaysi afkari jiraan hadda iskiin haleen marka xiisi iyo qalan dadkii calaasha waxtaa kuhoyda waasimaan marka aad iyo magaalada inka ganacsanta arrintaas
hay-adda siin ku caawida barnaamijkaas aysa lahaa marti
walaahi laba waxaa waaye hay-adeed iyo noosaacideen midna waxaa waaye i m y midna waxaa waaye hay-adda news wa news
marka marka lagu hadalo maamulka degmada walaweyn gobolka shabeellaha hoose muddo yar iyo jartan haddana intan walqabad iyo sheegaanta marka ashinka gacantii intaysan markaasi intan horumar layaad sheegayta intaysan fulidan
walahi taas may sahaley nabadgelyada oo magaalada ku jirta si aada inkuwaasi si isin la socotaan hay-adee may aada inkacyaanaa gobol may ku hormaryaanaa dhinaca amniga markii aragay macnaa amniga iyo maamulka cusub oo firfirnaantiis iyo isaw inoojiisaan dhaqaale iyo waxyaabahaas marka taas iyo saagay xaji nabadgelyadii iyo furidaan oo maamulka kuwadayn kuwadayn macnaa taas iyo waxay ku dhigtiin adeeg degdeg waxyaabahaas intabadan ero korne marka maamulkan waa maamulkii ankashacbeed badanaay maamuladii hamaraay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha
walaakaas jawaabteeda dadka saxabka in laga tago iyo taqaylo sababtoo ah aniga waxawaaye guu soomaalina isaamin istaaliga weli ismiisi iyo sugan marka taas saxabka laata inaa isin warsitaan jawaabteeda
gudoomiye muddo yar iyo jartan haddana horumar badan yaa degmada laaka kordhi oo maamulka iyo shacabka oo issaaradahayn iyo fuliyaan marka imlooyinka shacabka iyo maamulka degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha soo qabsado koro maalmahan iyo degmay nagalka
wallaahi masii jecelna insha allah biyaha raalika nagal oo hadda aada inradiyahayno in kaariyaalka oo dhinaca waxbarashada inkastaaba dugsiya sare iyo jaamacada magaalada in lahayno dugsi sare hadda oo bilow iyo hadda oo sanadka inta hore oo lasoo biyo marka inaa un gaarsiin dugsiga sare mid baaxad le inaa un ku dhigno dugsigaar kalena macnaha magaalada lansuudiyo isbitaal wiima hadda degmada oo lita ma jirta laakiin isbitaal wiin iyo magaaladii hallo waxyaaba aad maradiyaan ay kamid dhawaan iyo wadooyinka magaalada oo aad burbursan kaasatan wadooyinka oo wii laamiga ahaayeen laakiin arrimahaas hadda oo ani inalena kaas ay kamid yahay inaaba badan un iyo sacabtaan inay iskaasidaan diyaaraasina insha allah
gudoomiye aan ka dambeyntii gudoomiyaha degmada walweyn ee gobolka shabeellaha hoosiyaata aqoon-yahanada andhaladii iyo walgorodka andhaladii ee degmada walweyn ee ka dhaqan caalamka may eeta fariintaadan sheegasan
wallaahi hadda arrimahaas wal hadda laisku farabamaha laakiin diwaada iyo dhikaan inkastoo hadda waxyaaba oo ay qabadan hadda jiraan marka maysii guwaaliyaano in arrimahaas aada iyo aada iyo xooga saaraan iyadoo hadda awaagulaanada in ay waxku dhow isbitaal aasaasta suubiyaan marka maysii guuriyaano in arrimahaas xooga saaraan oo horumarka oo dhinaca bulshada ah si dayadaan gobolada kale iyo degmooyinka kale oo dalka oo ilaa iyo heer jaamacada oo dhiseen wadooyin laami suubiyaan jaamacada dhiseen isbitaal wiigiin dhiseen dadkaas iyo kudayraan iyo macnaa kubuuriyaan waxaa waaye in wadanka ay dhisidaan qof walba markii meelis ku sido iyo isuna macnaa dadnimadiis iyo xagtiis moojiyo meel khilaasa marka intaas iyo xooga saaraan oo ummadaas kale gobolada iyo degmooyin kale kudayraan taas ay kubuuriyaan insha allah